maxamuud xasan bariise xogayaha dowladda hoose ee degmada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshe lagu horumarinayo nabadda iyo cadaaladda bulshada degmada jowhar waxa uu sheegay inay si joogto ah uga shaqeeyeen wacyigelinta bulshada ee horumarinta nabadda iyo cadaaladda isaga oo faahfaahin ka bixiyey howlaha ay ka qabtaan isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadda ee degmadaasi
arrimaha horumarinta nabadda waxaa kaga qorsheysan wax weyn sababtoo ah degmada iyo magaaladan waxay ku tiirsan tahay waa nabad haddaan nabad la helin ma imaanayo ganacsi ma imaanayo amni ma imaanayo isdhexgal ma imaanayo shaqo wax walbana waxay ku xiran yihiin nabad marka nabadda annagu waxay noo tahay priority one wax walbana iidan ka horeysiinaynaa si loo helo nabadgelyo guud oo maxaa la yidhahdaa horumarna lagu gaaro cadaaladda waa shay muhiim ah oo wanaagsan wax walbana iyada asal u ah annaguna maxaa la yidhahdaa bulshadu waa ku wacyigelinaa waanu ku dhiirigelinaa mar walbana ilaahay agtiisa ayaa cadaalad taalaa annaguna taas ayaan qayb ka nahay in dadku ay cadaalad iyo wanaag ay helaan dhanka kalena xogayaha dowladda hoose ee jowhar ayaa baaq waxa uu u diray bulshada isaga oo ugu baaqay in ay cadaaladda si sax ah u raadsadaan islamarkaasina ay dabaqaan hanaanka sharciga ah bulshada waxyaabaha aan ku dhiirigelinayna waxaa waaye marka cadaalad la raadinayo in si sax loo raadiyo si musuq maasuq iyo maxaa la yidhaahdaa wax adoo cadaalad darro tabanaysa haddana dad cadaalad darro kale ku raadiso musuq maasuq aad ku raadiso oo allaaluush aad ku raadiso oo aada si qaldan wax u raadiso waxay noqonaysaa dhibaatay noqonaysaa markaa wax raadinaysa wax kaa maqanyina inaad si sax u abaarto wadooyinka loo maro iyo maxaa la yidhahdaa nidaamka loo maro broseska saxda ahaan qofka uu u maro sidaasaa lagu gaari karaa bulshadu annagu mar walba waxaan u nahay dhexdhexaad waxaan u nahay cadaalad iyo wanaag sababtoo ah waxa annagu aan haynana waxaa iskale bulshadu bulshaduna markaa service deliveryga ay u baahnaydna si saxaan anagu ugu gaarsiinaa taasaana cadaaladda ah sababtoo ah dhalinyarada goobaha laysugu yimaado ama dhanka sportiga oo kale sportiga waa horumar waa isdhexgal bulsho marka sportiga loo yimaado oo isdhexgal yaa imaanayo wacyigelinta dhalinyarada in wanaagga ay ka shaqeeyaan inay cadaaladda ka shaqeeyaan inay nabadgelya darada ay iska ilaaliyaan maamulka hirshabelle gaar ahaan dowladda hoose ee jowhar ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay si xoogan uga shaqeynaysay sidii loo dhalin lahaa isdhexgal bulsho oo waxtar leh iyada oo xaafadaha kala duwan ee degmadaasi ay dhalinyaradu ka sameeyaan wacyigelin la xiriirta arrimaha bulshada